jimco wanaagsan duhur wanaagsan halkan war radioga dalsan kusoo dhawaada warka duhur qodobadana waxaa kamid ah dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland oo ka maamulka galmudug oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaana ka tirsan maamulkaas
dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgal ciidanka xooga dalka ka fuliyeen deegaana ka tirsan gobolka galgaduud
maamulka puntland oo kasoo horjeestay go-aan kasoo baxay shir dhexmaray dowladda federaalk soomaaliya iyo dalal shisheeye
ciidanka booliiska oo howlgallo fara badan lagu soo qabqabtay dadyo kala gedisana ka sameeyey qeybo kamid ah magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka warbixiyey howlgallada lagula dagaalamaya al-shabaab iyo qorshaha tayeenta ciidanka qalabka sida
macadka caalamiga ah ee hilaal oo ku guuleystay inuu xubin ka noqdo hay-adda waxbarashada caalamiga ah qorarka dibaddana waxaa u waaweyn in ka badan soddon qof oo tahriibyaal ah oo ku dhintay doonkula degtay xeebaha siiriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa tahay mar kale ismaqal wanaagsan waxaa laydin dulmaray qodobadii ugu door korona warka duhur washington ayaa soo saaray isaga ayaana ila ahrinaya markana u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa ka wada hadlay gulufka cusub ee ka dhanka al-shabaab ee laga bilaabayo deegaano ka tirsan maamulka galmudug wasiirka wasaaradda maamulka galmudug waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya dib heshiisiinta xukuumadda axmed macalin fiqi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel wasiirka ayaa waxaa kulanka ku weelinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda cabdixakiin ashkar iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalk labada mas-uul ee wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk iyo kan maamulka galmudug ayaa ka wada hadlay qodob badan oo ay ka mid yihiin xoojinta wadashaqeynta iyo xiriirka labada wasaaradood qorshaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee ku aadan federaaleynta iyo waa andharahdee federaaleynta iyo baahinta maamulada iyo dib heshiisiinta arrimaha kale ee kulanka lagumada hadlay ayaa waxaa kamid ah gurufka cusub ee lagula dagaalamayo al-shabaab ee xureynta deegaanada galmudug sida ay tahay iyo in dowladda federaalk soomaaliya hay-adaha deeqbixiyaasha uga jawaabaan abaarta iyo dhibaatooyinka kale ee heystaa dadka deegaanada galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in kacdoonka ka socda deegaano ka tirsan gobolada dalka ay qeyb ka yihiin odayaasha dhaqanka islamarkaana ay arintaas ay ugu horeyso dowladda federaalk sidaasina ay odayaasha dhaqanka ay kusoo galeen kacdoonka waa si adarka u dhigay wasiirka oo la hadlayay warbaahinta dowladda sidoo kale axmed macalin fiqi ayaa sheegay in ay maamullo u dhisi doonaan deegaanada shabaabka lagala wareegay
waxaan markii dee bulshadu ay kacday bulshadana odayaasha ayaa kicisa ama fariisisa haddaysan odayaashu ka mid ahayn kacdoonka socdana dee wuxuu noqonayaa kacdoon dad dhallinyara ay wadaan meel weynna ma gaarayo marka consultation iyo wadatashi ayay wasaaradda ugu yeerta odayaasha bal waxaa dalkan haysta idinkeedin dilaya oo shacabkii aad odayaasha u ahaydeen dilaya oo deegaamadii aad odayaasha u ahaydeen dhibaataynaya sidee laga yeeraa odayaasha waxaa weeye dee cirkaasay mareen waxay yidhaahdeen weligeenba ma anan arag cid nala tashata haddii laakiin taladiina la weydiiyey war annagaa saddex boqol iyo labaatan iyo afar qofna laka dilo oday diyaar baan u nahay safka horaana gelaynaa taladana waxaan ku go-aaminaynaa in nimankaas la iska celiyo shacabkeennii iyo dadkeennii iyo qabaa'ilkii aan xukumaynana sidaasaan u sheegaynaa horta ujeedka guud waxay ahayd in dee waxaan wax shacabku leeyihiin in laga dhigo aysan ahayn wax dowladda iyo wasaaradaha iyo maaragta ciidamada keliya ka socda taasaana keentay hadeertaan guusha degdegta ah ee la gaaray taasaana keeni doontay jabka rasmiga ah ee kooxaha argagixisada maanta shir weyn baa ka socda magaalada muqdisho oo beelbeelaha ugu waaweyn ka mid ah ay hirshabeelle iyo galmudug iyo degan ay ku shirayso oo ay go-aan ku gaarayso sidii kacdoonkan qayb laga noqon lahaa marka runtii dee odayaashu saasay beys ugu yihiin odayaashana la kulmaana hadda arrintan lafteeda ayaduna asaas u ah saldhig u ah marka runtii odayaashu dee dowrkoodaasay qaateen wayna bogaadiyeen haddana waxa weye ayaga afar iyo labaatan saac yacni taleefonka ku jira ayagaa qaarkood safreen ayagaa qaarkood qoryaha intay qaateen aad aragteen suldaanmo taagan safka hore siddeetan jir hadlaya oo le maaragtay anigu waan dagaalamayaa odayaasha dhaqanka ka midka ah marka runtii dee hadda dagaalkan looma kala harin wiilka yar oo dhallinyarada ah iyo odayga weyn intaba iyo haweenayda iyo caruurta yarka iyo aqoon-yahanka iyo askariga intuba kooxdan argagixisada iyo culimmada intuba way beegsadeen culimmadii way dhameeyeen odayaasha way dhameeyeen marka bulshada sidaas loo dhamaynaya ma waxaan iska sugaynaa baan nidhi in maalin kasta qofkeen inta lasoo qabsado ama dariiqa loo qabto ama baabuurka qarax lagu qabto ama bisoolo lagu rifto miyaan sugaynaa allaha u naxariisto intaa magacad ku ridno inaan qabriga geyno mase annagoo nool baa iska xoraynayna oo cadowgan dowladna waad u haysatiin marka runtii arrinta ay odayaasha dhiirigelisa waxay ahayd commitmentiga iyo ka go-naanshaha dowladdu inay ka go-an tahay dagaalkan inay safka hore ka istaagto dowladdu looga xoraynayo dadka taasaa odayaasha dhiirigelisay bannaankan usoo saartay
wasiirka wasaaradda maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayuu ahaa islamarkaana waxaa sidoo kale hadalkiisu kusoo aadaya in deegaana ka tirsan maamulka galmudug ay ka socdaan weli howlgalla ka dhanna shabaabka
markana dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin waxay ka bixisay howlgal ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ka fuliyeen duleedka gobolka galguduud iyo deegaanada markaasi halkaasi ka tirsan waxaana ciidamada xooga dalka soomaaliyeed howlgalada ay markaasi ka sameeyeen deegaanka sinadhaqa ee gobolka galgaduud waxaana ay xusan inay ku dileen shan iyo toban ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii ay isku dayeen ay yirahdeen inay dib usoo weeraraan saldhigyo ciidanka ay ku leeyihiin halkaasi maalin ka hor ciidamada xooga oo hayay macluumaadka sida ay xuseen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana iyagoo ka faa-iideysanaya sirdoonkooda iyo wadashaqeynta shacabka ku dhaqan halkaasi ee deegaanada ayaa waxay xuseen in ay burburiyeen iskudayga ay rabeen in mar kale ay halkaasi dib ula wareegaan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya waxay xustay in shacabka ku nool halkaasi ay aad kaga mahad celinayso garab istaaga iyo wadashaqeynta ay ku tilmaameen inay deegaanadaasi kaga saarayaan al-shabaab dowladdu waxay sidoo kale u mahad celisay shacabka soomaaliyeed oo kacdoonkoodu yahay kan markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay u muujiyeen in si wadajira loogu hortago weerarada gaadmada ah iyo sidoo kale deegaanada ay ka sameysteen halkaasi dagaalamayaasha al-shabaab dowladdu waxay kaloo ay u mahad celisay saaxiibada beesha caalamka garab taagan si gaar ah dowladda mareykanka iyo howlgalka admis waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in ay halkooda kasii wadayaan weerarada xoogan oo ay markaasi kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana waxay xuseen in deegaano badan iyo tuulooyin marka hore haysteen al-shabaab ay gacanta hada dib ula wareegeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed
maamulka puntland ayaa kasoo horjeestay isafgaradyo ay gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo daraal shisheeye war-saxaafeed kasoo baxay wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka badda ee dowlad goboleedka puntland ayaa waxa ay uga soo horjeesteen go-aan kasoo baxay wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dalaal shisheeye oo ku aadanaa in sharci waa in si sharci daraar loo aqoonsanayo kalluumeysi aan shati ka haysan wasaaradda kalluumeysiga dowladda war-saxaafeedka kasoo baxay wasaaradda kalluumeysiga iyo qiraadka badda puntland ayaa waxaa lagu sheegay in aada ugu xun yihiin qoraalka shirkii dhexmaray wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalk iyo safiiro oo lagu sheegay in shati aan kasoo bixin wasaaradda ay u aqoonsan yihiin waxba kama jiraan puntland ayaa tilmaamtay qoraalka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalk inuu si toosa u baalmarsan yahay heshiisyadii ka dhacay magaalooyinka beydhabo iyo adis ababa ee qeexayay habqaysiga kheyraadka badda soomaaliya haddii aan la xurmeyneyn qodobka dastuurka ee dalka iyo sida tooska sida tooska u faraya xubnaha dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada in ay ka wada xaajoodaan kheyraadka dabiiciga ah waxay halis u noqonaysaa deganaanshaha amniga ee dalka taasina ay horseedi doonto xasilooni darar siyaasadeed ayaa lagu yira war-saxaafadka kasoo baxay maamulka puntland puntland ayaa sidoo kale ka hortimid saabgarajo ay gaareen dowladda federaalk soomaaliya iyo darar shisheeye oo ku jihaysan arrimaha kalluumeysiga iyo kheyraadka badda
markana ciidanka booliiska soomaaliya howlgallo ay sameeyeen xalay waxay kusoo qabteen dadyow kala gedgedisan waxaana howlgalkaasi uu ka dhacay qeybo kamid ah magaalada caasimada ee muqdisho waa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska soomaaliyeed ayaa xalay howlgallo saacada dhowraa qaatay waxay ka sameeyeen degmooyinka boodheer iyo warta nabadda ee gobolka banaadir iyagoona howlgalka lagu soo qabqabtay tiro dhalinyaro aada u fara badan ciidanka booliiska ayaa intii uu socday howlgalka su-aale la xiriira amniga weydiiyey dhalinyaro fara badan oo howlgalka lagu soo qabqabtay kuwaas oo laisugu geeyay goob barxada waxaana laamaha amniga ay wateen qaar ka mid ah ragga markaasi howlgalka lagu qabtay sidoo kale howlgalka ayaa waxaa barbar socday baaritaano lagu sameynayay gadiidka dhex maraya wadooyinka xaafadaha degmooyinka boondheere iyo warta nabadda oo howlgalka ka socday iyadoona meelaha qaar la hakiyey isku socodka dadka iyo gaadiidka saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalka markaasi loo sameeyey uu ahaa mid lagu doonaya in lagu xaqiijiyo ammaanka magaalada islamarkaana looga hortegayo waxyaabaha manka dooriya muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo batay falalka amni darro sida dilal qorsheysan oo ay geysanayaan rag dhalinyaro ah oo baskoolado markaasi ku hubeysanayo kooxo markaasi ciyaal weerar burcad ah oo dadka dhac u geysta kadib dila iyaga oo waxba galabsan
macadka caalamiga ah ee hilaal ayaa ku guuleystay inuu xubin ka noqdo hay-adda waxbarashada caalamiga ah faadumo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabad lagu shaacinayay in markii ugu horeysay iskuulka hilaal international academy oo ku guuleystay inuu noqdo musharax ka mid noqoshada hay-adda waxbarashada caalamiga ah ee international bacloriate i b oo ah hay-ad ka howlgasho dhammaan caalamka xarunteeda weyna ay ku taalo magaalada jeneva ee dalka switzerland sidoo kale waxaa lagu daafuray in iskuulka uu guuray dhigista manhajka cusub ee caalamiga ay bixiso hay-adda i p munaasabadan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya mas-uuliyiin kaloo ka socotay maamulka gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka wadajir iyo dharkeenley bahda waxbarashada waalidiin arday iyo marti kaloo la casuumay
What is Hilal Statino? Hilal Statino, is it a school?
Ali, it's not like that. It is Hilal International Academy.
Ali, stop joking. It is Hilal International Academy.
markii la gudagalay munaasabadda ugu horeyn waxaa hadalka qaatay cumar cabdirasaaq yuusuf mid ka mid ah aasaasiyaasha hilaal akademi sidoo kale ah gudoomiyaha golaha sare ee akademiyadda hilaal ujeedka munaasabadda ayuu si kooban uga hadlay haddaan wax yar dibida kugu celiyo hilaal waxaa la aasaasay sannadii waxaan xasuustaa markii ugu horraysoon aasaasaynay waxaan ku bilaawnay soddon iyo kow arday maantana wax ku dhow lix boqol ayaa dhiganayso soddon iyo kowdaas arday annaga waxaan ka fiirinaynay tacliintaya leh ma ka fiirinayn nambar arday tiro badan inaan helno waxaan xasuustaa waalidiin waalidiinta ka mida inay dhaheen ilaa laba boqoloo arday oo isku xidhan oo ilaa dugsi sare ayaa idiin keenaynaa annagana aan diidnay annagoo markaas ka fiirinayno tabarteenna iyo tayada aan rabno inaan gaarno inaanan gaab weyn u dhexayn maanta waa guul weyn in hilaal mu'asase caalamiya oo soomaaliya inay ka shaqaysa diidday inay kuwaalatiga ay leedahay ay ku oggolaato waxaan ka cudurdaaranayaa codkoo iga xiran darteed haddii codkayga la maqli waayo mudanayaaliyo marwooyin dhammaan martida halkan fadhiso mansab kastoo ku fadhisiin waxaan maanta halkan sharaf iyo farxad noo ah inaad nala dabbaaldegtaan cabdulaahi yuusuf maxamed kana mid ahaa waalidiintii la casuumay afka waalidiinta ayuu ku hadlay ka waalid ahaan annagu waxaan aad ugu mahad celinaynaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka hilaal international academy dadaalka badan ay bixiyeen si gaara waxaan rabaa inaan u ammaano hay-adaha iyo maamulka iskuulkan gacanta ku haya oo aan dareemayno inay kharash badan iyo wakhti badan iyo dadaal badan ay geliyeen oo ka badan waxa waalidiinta laga qaado sida aniga aan isleeyahay shakhsiyan marka aan qiyaaso baaxadda ay la eg tahay howsha halkan laga qabtay dhankiisa waxaa hadalka qaatay guddoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle afrax oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay duruufaha dalkayna culayska gaaray iyo dhibka ku dhaca dalkayna waxyaabaha dhiirigeliyo ee dhibaatada shidaalku sii shubo waxaa ugu weyn aqoondarrada ama aqoon la-aanta haddii aan maanta u taagannahay inaan ilmahayna waxbarno si ay u soo saaraan wax ka duwan wixii amba waalidiintu dalka ee uu kala kulmay wax ka wanaagsan ee in laga helo ilmihii oo dalkii meeshii oo u baahnaa loo gaarsiiyo waa wax aada u wanaagsan marka labaad waxaa farxad gaara ah brogaraamyada noocan oo kale ah ee ah in aqoontii la caalamiyeeyo in aqoontii soomaaliya qofka wax ku bartay amba wiilkaiyo gabadha halkaa wax ku bartay meel kastay adduunka ka tagaan ay aqoonsi helaan oo waxbarashadooda halkoodii ka wada karaan oo waxbarashadooda waxbarasho la aqoonsan yahay oo ay wixii ay halkan ku ahaayeen ay ku noqonayaan meeshay tagaan iyaduna waa horumar aan gaar ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray maxamed axmed berey ahna xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya waxa uu sheegay in hilaal akademi uu ka mid yahay akademiyadda ugu sarraysa ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho dadaalka ay sameeyeenna waa ugu hambaliyeenaya ayuu yidhi walaalayaal runtii hilaal akademi iyo duruufaha kala duwana ay soo martay horaa looga sheekeeyey laakiin maanta waxaa farxad ah inay soo kordhisay brogaraam dalkoo dhan aan ka jirin ee maantana ay ka mid tahay brogaraam boqol iyo afartan dowladood oo dowladaha adduunka ay ka mid yihiin xubno ay ka yihiin internashinalina ay suurtagal tahay ardaygii meeshaan wax ku barto inuu dunida dacalladeeda kala duwan wax ku barto asagoon la weydiinaynin imtixaan gaara laga qaadaynin si gaarana aan borseys loo marsiinayn taas taas waxaan leenahay waa hambalyo faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhur akhbaaraadka soomalidan ka gudbaynaaye markan imanka iyo caalamka mas-uuliyiinta dalka syriya ayaa sheegay in ay heleen meydad ilaa soddon iyo afar qof ah iyadoo lasoo badbaadiyay afar iyo toban qof oo kale oo muhaajiriin ah kadib markii ay degtay dooni ay la socdeen oo maraysay meel u dhow xeebta magaalada ee tartuus ee dalka syriya xubnaha lasoo badbaadiyay ayaa sheegay inay ka yimaadeen waqooyiga dalka ee markaasi lubnaan sida ay baahisay wakaalada wararka ee reuters samer oo ah agaasimaha guud ee dekedaha syriya oo xiganaya muhaajiriinta ayaa oo ay badbaadiyeen ayaa sheegay in doonta degtay ama qaranqatay ay maalmo ka hor ka timi miye oo ku taalla waqooyiga lubnaan isagoo intaasi sii raaxiyey in dadka doonta saarnaa ay kasoo kala jeedaan dalalka dalal kala duwan ilaa haatan waxaa socda baadigoobka lagu jiro in la helo dad kale oo ka badbaaday doonta degtay lubnaan ayaa haatan waxaa soo fodsaar waxaa markaasi soo fodsaaray sarawkac ballaaran oo ku yimi dhinaca tahriibka iyada oo dalkaasi uu ku jiro mid ka mid a xaaladihii dhaqaale ee ugu xumaa ee soo marta tan iyo sanadkii kunaakunsideedboqolikontonkii dadka markaasi ka tahriibaya dalka lubnaan ayay ku jiraa qaxootiga syriya ka ah iyo sidoo kale falastiiniyiinta ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dalkaasi ku yaala warkii duhur wanagaynta
wararkaadla haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel